wararkaynu ka helayno magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gaar ahaan deegaan lagu magacaabo qowlad ee hoostaga magaalada beledweyne ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi uu ka dhacay dil loo geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka askariga la dilay ee ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray shariif cali raage wuxuuna ka mid ahaa askarta dowladda federaalka ee ka howlgalayay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxaana dilka askarigan la tilmaamay inay ka dambeeyaan maleeshiyaad hubaysan oo deegaanadaasi isbaarooyin ay u yiileen waxaana sidoo kale israsaateyntan dhex martay askarigan ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkan hubaysan ku dhaawacmay darawalkii gaariga waxayna israsaaseyntan timid kadib markii gaariga uu saarnaa askarigan ka tirsan dowladda federaalka ay rasaas ooda uga qaadeen maleeshiyaadkan hubaysan ay isbaarada u tiilay taas oo keentay in durbadiba uu goobta ku qurbaxo askarigan ka tirsanaa dowladda federaalka iyadoona saacado kadib meydkiisa la geeyey magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ee uu ka howlgalayay askarigan ka tirsanaa dowladda federaalka waddooyinka isku xidha magaalada beledweyne iyo qaar ka mid ah deegaanada ka agdhow ayaa waxaa isbaarooyin xaddidhaaf ah soo dhigtay askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda kuwaas oo dhibaato ba'an ku haya gaadiidleyda iyo bulshada isticmaasha waddooyinkaasi iyadoona marar kala duwan waddooyinkaasi laga soo calaamadeeyey dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo kufsi ay geysanayaan askarta dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee isbaarooyinka dhigtay deegaanada waddooyinkaasi